haddii aan dib ugu laabano magaalada beledweyne roobab lexaad leh oo toddobaadkan da-yay ayaa geystay khasaare ba'an oo naf iyo maalbale iyadoo boqolaal qofna ay ku barakaceen haddaba beledweyne waxaa ku sugan wariyahayaga seyna baabukar falastiin axmed imaan ayaynu ugu horeyn uga warantay xaaladda magaalada siday tahay
run ahaantii gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxaa aada looga dareemayaa dhibkii ka dhacay daadadkii fatahaadii uu sameeyey wadiga islamarkaana dhibaatooyin kala duwan dadka ay u geysteen waxa aynu tagnay meelo kala duwan oo ay dadka ku noolaayeen hase ahaatee dhammaantood ka barabaxay afarta xaafadood ee degmada ay ka kooban tahay dhammaantood daadadkii waa ay saameeyeen waxaa ii muuqanayay guryo dadkii dhammaantood ay ka baxeen meelo cidlo ah haba kala darnaadaane xaafadaha qaarkood dadku waxaa la ii xaqiijiyey gebi ahaanba ku dhaqan gobolka in saameynta daadadka ay ku yeesheen waxaa sidoo kale saameynta xoogan laga dareemayay goobihii waxbarashada ganacsigii guud ahaan gobolka ka jiray xarumihii caafimaadka adeegyadii guud ee magaalada gebi ahaanba waxay ahayd kuwo hakad ku jiray inkastoo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan guud ahaantiisba uu ahaa gobol dagaalo in badan ay kusoo noqnoqdeen oo saameyn xoogan ay ku yeesheen qoysaska ku barakacay fatahaada iyo dadka dhammaantood ku guryaal beelayba magaalada waxaa loo ooday xerooyin banaanka ka ah halkaasoo qaarkood ay kaga dhisnaayeen buushash cooshado iyo maryo la isku geeyey qaarna ay xaqiijiyeen in meel banaan ah ay dhowr habeen seexdeentan iyo intii ay fatahaadu daadadku ay saameeyeen qaarkoodna waxa ii sheegeen inay ku biireen qoysas kale oo guryo u dhisnaa dad kala duwanaa goobta ku sugan hada hase ahaatee duruufta iyo nolosha guud ahaan dadka goobta ku haysata waxa ay tahay mid aada u liidata waxa ay codsanayaan gebi ahaanba marka ay saxaafadda la hadlayaan iyo dadka caadigaba caawinaad iyo in ay helaan gurmad deg deg ah madaxweynaha wafdigiisa yaa ka mid ahaa mase tegay goobta ay dadkan ka barabaxay magaalada ay degan yihiin madaxweynaha wafdigiisa oo ahaa wafdi ballaaran waxa ay isugu jireen xildhibaano wasiira xukuumadii kumeel gaalka ahayd ka tirsanaa iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka guddoomiyaha gobolka iyo xubno kala duwan inkasta oo goobta markuu garoonka uu kasoo degay magaalada beledweyne madaxweynaha uu halkaasi kula hadlay cutubyo kala duwan oo ciidamada dowladda kuwa midowda africa ee ku sugan magaalada beledweyne ee jabuuti iyo ciidamo kale oo ethoobiyan oo iyagu ammaanka ilaalinayay madaxweynaha waxa uu tegay ama garoonka markii uu ka tegay u dhaqaaqay deegaanka ceel jaalo halkaasoo meel u dhow jaamacadda hiiraan uu kula hadlay xubnaha kala duwan ee maamulka gobolka iyo kan degmada odayaashii dhaqanka deegaanka iyo qeybihii bulshada ee gobolka iyo ururadii haweenka ka jiray dhammaantoodna waxa uu sheegaya ina waxay ahaayeen inuu dhacay isbedel soomaaliya ee cagta saartay wadadii nabadda sidaa daraadeedna qeybaha kala duwan ee gobolka dadka hiiraan ku dhaqan in loo baahan yahay kaalintii gobolkan guud ahaan arrimahaasi nabadda ay ka qaadan lahaayeen isagoo u sheegay in loo baahan yahay mar walba maamul shacabka ka yimaada hase ahaatee dowladdu ay tahay mid un dadka saacidi doonta isagoo sheegay in loo baahan yahay in dadka gobolka ku dhaqana inay meesha ka saaraan ismarawaagii ragaadiyey ama gaabiska geliyey howlihii guud ee gobolka iyo horumarka looga baahnaa in gobolka gaaray isagoo qeybihii bulshada goobta kula hadlay hase ahaatee kulankaa kadib waxaa jiray kulamo gaargaar ah oo madaxweynuhu la qaatay duqowda dhaqanka gobolka iyo maamulka qeybihiisa kala duwanaa iyo saraakiishii ciidamada midowga dalka amsan ee dalka jabuuti ka socday iyo sidoo kale ciidamada dowladda kumeel gaarka waxaa kaloo xubnihii goobta ku sugnaa ee madaxweynaha ku sugnaana kamid ah ciidamada ethoobiyan oo aada u fara badan marka ammaanka si weyn ayaa loo xoojiyey intuu madaxweynaha goobta ku sugnaa ama kasoo degaya garoonka iyadoo isgaarsiinta badankoodna hawada laga saaray magaalada inkasar damba isgaarsiinta qaar kamid ah ay hawada dib ugu soo laabatay waxa uu sheegay in sidoo kale sababuhu u yimid magaalada beledweyne inay ugu waaweyn yihiin la tashiyada la xiriira ra-iisul wasaaraha uu doonayo dhawaan in uu soo magacaabo waxa uu sheegay in mar walba uu dowladda soomaaliya tixgelinayso aragtida shacabka iyo guud ahaan gobolada soomaaliya maadaama maalintii shalay uu tagay magaalada baydhabo maantana uu yimid magaalada bad- beledweyne islamarkaana ee gobollo kala jiri doonaan sida sidaa daraadeedna waxa uu sheegay in dhowaan uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare cusub oo soomaaliya ay yeelato golo wasiirana uu keeni doono dabadeedna uu baarlamaanka ku celin doono uu geyn doono si kalsooni uu u helo marka arrimahaas ayuu madaxweynaha waxyaabaha ugu waaweynaa ka hadlay waxaa xusid mudan maamulkii gobolkii gobolka hiiraan in saxaafadu ay geeyeen guud ahaan goobihii fatahaaduhu daadadku ay saameeyeen dhankii wedigii iyo guud ahaan xaafadihii waxayna goobta ka sheegeen inuu jiro khasaare aad u tara badan oo naf iyo maalba isugu jira dhimasho inay jirto oo ka badan lixdan qof sidoo kalena ay jiraan kumanaan qoys oo goobta ku barakacay aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd waryaha v o a seenab abuukar oo iyadoo ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan khadka taleefonka goor dhoweyd ugu warantay falastiin axmed imaan oo washington joogta